aad iyo aad barta ku samaysan dheerow dilkani wuxuu dhacay habeen saddexaadkii buu ka dhacay gobol la yidhaahdo nether section oo ku yaalayn bariga wadankan jarmalka magaalo madaxdiisa ahaa nofer buu ka dhacay sidaan xogta ku hayno ama aan lagu magacaala waxaa halkaa isku deldilay ama isku dilay wiil soomaaliya waxaa laga ogayay in wiilkaasi maalmihii ugu dambeeyeyba ay haysatay arrimo maskixiyana oo waraaqa la yidhaha waraaqa negatifkii qofka loogu diido sharciyada ay loo soo diray kabacdina sidaas isdhaaf lagu sheegay maalmihii ugu dambeeyey taasina keentay inuu isdilay waan gartay marka waddanka jarmalka oo aad joogtid amaba waddamada kale ee reer yurub ay dhallinyaradani gaadhaan dhacdooyin kaloo isdila amaba iskuday dil ma ka maqashaan ha waddanka jarmalka iminka joogo saddex isbuuc ka hor waxaa ka dhacay laba wiil inay oo soomaaliyii gacantooda isku dileen isla gobolkan uu maanta dilka wiilkani ka dhacay iyada section magaaladan iminka wiilku isku dilay magaalo iyaduna u jirta ilaa boqol kilomitro beremi laydhaa inuu isku dilay laba wiil oo kaleo soomaaliya iyagu isku dileen oo guri wada degnaa marka taasina sida lay sheegay saafgaranwaa labada wiil dhexdooda ah ayay ku timid dilkaasina markaa wiil ayay wiilkii kale gacantiisa dee uu sababsaday kii kalena markii boolisku qabteen buu isla jeelka dhexdiisii isku dhex dilay waa saddex isbuuc ka hor markaas fahmwaaga macal dhibaatooyinka waxaa keenay laba qof oo aan isfahmayn oo dee laga yaaba in laba gobol oo kala fog oo de weligood aanay de isarag in isla guri lasoo wada dejiyo oo dee hay-adda qaxoontigu guri wada dejiso labadii qofna isfahan waa uu dhexdooda yimaado markaa waan gartay marka sababta waxaad dadku ay u malaynayaan inay tahay wixii ay filayeen oo ay waayeen bal haddaad faahfaahinteeda arrintaasi ii sharaxdid walaal haa waxa weeyaan qofku dhandherow waxaa jirta in dhalinyartada ta waddanka jarmalka iminka soo gashaa waddamaday kasoo galaan baa kuu sheegaya oo waxay ka kala yimaadaan waddankan talyaaniga greega malta iyo hungary intaasba fraa lagaga soo dhiga waana wadamadan yurubta inta wadamaday soo maraan wadamadan dhaqaalahoogu aada u hooseeyaan kabacdi qofkii horta waana dhalinyartu markay soo galaan yurubtii hami bay leeyihin ama hami waxbarasho ahaate ama hami adduun ha ahaatee hamigaa qofkii uu lahaa de wadankii markuu joogay soomaaliya uu lahaa markuu yimaado yurub wuu ka dhex waayaya qofkii qofkii markaas sidii uu maskaxdiisa ku boorogaraamsanayd markii hore markuu ka dhex waayo meeshuu yimid waxaa ku furmaya inuu qofkii werwer iyo da wax u qaadan wa ay ku noqoto uu noloshii halkanuu yimaada ay ku adkaato kabacdi markaa dhalinyartu waxay u kala baxaan wax diri ka leexda noloshii oo inta badan wakuwa soomaalidu yidhaahdaan hebel beertuu galay oo noloshii ka leexda iyo qof noloshii ay da werwer iyo dhibaata kaga furmato waan gartay waxaad iiga warantaa maadaama aduu waddanka joogtid dabcan meelaad isugu timaadaan bajirood ka wada sheekaysataan sheekadu siday u socoto dhallinyarada dhexdeeda ma rajaa ku jirta ma rajabeel baa ku jirta bal ii sifee sheekadiina markaad isu timaadaan iyo waxaad ka wada hadashaan
wallaahi walaal horta dhalinyartu markay isku timaado qaar hami foglo oo dee dadaalaya oo intaa islaad wax qabsatid ama aqoon ahaate ama adduun ba ahaate way jiraan qaar noloshii ka rajo dhigay oo de laga yaabo inuu yurub intooda ugu badan waddamadan scandinavianka la yidhaha intooda ugu badan uu soo waddan walba ku odhanaya waddankaana france soo dhigay waddanka kale france soo dhigtay waddanka kale france soo dhigtay oo de rajada adduunka rajo dhigayna way jiraan marka labadaasay dhalinyartu u qaybsamaanoo de qaar noloshii weli dee ku tabcayo isle aad hore usii socotid oo yididiilo ku jirtaa way jiraan qaar noloshii ka rajo dhigayna way jiraan